wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabeelle abuukar xasan abuukar ayaa ka warbixiyey imtixaanka dhammaadka bishan ay geli doonaan ardayda shahaadiga ah ee dugsada sare iyo kuwa fasalka sideedaad isagoo ugu baaqay ardayda ku nool deegaanada hirshabeelle inay u diyaargaroowaan qaadista imtixaanka islamarkaana ay iska yareeyaan welwelka badan akhriskana la badiyo
waa runtaa waxaan ku jirnaa dhammaadkii sanad dugsiyeedkii annagu imtixaanka naqliga xataa dib aan u dhignay oo hadduu ilaa yidhaahdo waxaan qaadi doonaa ka bishaan mey laga bilaabo ka bisha mey ilaa shanta bisha juun waxaa wadi doonaa imtixaankii naqliga markoo dhammaada waxaan gelaynaa sagaalabaatanka foomfoorka la gelayaa fasalka labaiyo tobanaad dugsiga sare markuu dhammaado haddana waxaa la gelayaa bisha shanta juun imtixaankii eidka laba jadaas shahaadi waaye iyo imtixaanka kale hirshabeelle insha allah intaasoo dhan marka waxaan rajeynaynaa inay idaacaddu ka qayb qaadato oo wixii aan markaa u baahano aan ardayda iyo macalimiinta iyo maamulkaba maamulayaashaba waxaan ku boorinaynaa inay duruusta muraajaceeyaan inay ku talagalaan imtixaan in la gelaayo in laysu diyaariyo micnaha in la ilaaliyo goobaha imtixaanka in laga maqnaado oo maalan hadhow la yidhaahdo ardayaa maqan iyo micnaha waxaa loo baahan yahay inuu goobta ku nagaado meeshuu imtixaanku geli lahaa iska saxo rolambarka haddii rolambarada yimaadaan waxay kaa qaldan aad isla markii wasaaradda soo xiriirto aad iska saxdo adoo imtixaanka waxaa u diyaargaroobi inuu imtixaan ku yimaado kadibna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaad ku guulaysan doontaan dhammaan guud ahaan ardada hirshabelle waxaan leenahay hala galo ku diyaargaroowi imtixaanka oo ah goosashadii miraha aad soo tabcayseen sanad dugsiyeedka insha allahu tacaala si kastaba ahaatee wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo midda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaan soo saaray jadwalka imtixaanka shahaadiga ee dugsada sare kaasi oo la qaadi doono dhammaadka bishan mey